bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale aad ka dhegaysataan subax walba raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal qodobada aad saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona oon idigu soo gudbin doono shil gaari oo goor dhoweyd ka dhacay degmada galinsoor ee gobolkan galgaduud shilkaas oo ahaa gaari ciidamada gaar ahaana taliska qeybta koob iyo labaatanaad oo goordhoweyd ku rogmaday gobolada galinsoor iyo khasaare ka dhashay rogmashada gaarigaasi ayaan dhegeystayaal barnaamijka idigu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegaysan doontaan xaaladihii ugu dambeeyey ee goobihii dagaaladu ay ka dhaceen shalay ee magaalada waa koonfurta bari ee gobolka mudug iyo baaqiyo ka soo baxaya waxgaradka soomaaliyeed oo ku aadan dagaaladaasi la joojiyo ayaad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda leh laga helo xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo dood ka yeelanaya sharciga doorashooyinka dalka faahfaahinno kulankaasi la xiriira ayaan barnaamijkeed ugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijkaad ku maqli doontaan weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose puntlandna waxay war ka soo saartay colaadda gobolka mudug iyadoo odayaashii waxgaradkai culimadiinka ugu baaqay dagaalkaasi ka qayb qaataan sida loo joojin lahaa barnaamijka ayaad dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha woodana laga helo qodobadaas iyo qodobo kale ayaan dhegaystayaal barnaamijkeed ugu soo gudbin doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan xubintii kalamaan gebagabadana waxaan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaad dhegaystayaal dhegaysan doontaan haddii allaha wadala raalli ka noqdo dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii karaama anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa u diyaargalo wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waa hagaag dhegeystayaal mar kale barqa wanaagsan raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad naga dhegeysanaysaan caalamkao dhan waxaad nagala socotaan aaladda tabinka tooska ee weydkeenna radio cadaada dcom aan ku bilaabanay goor dhoweyd waxaa gaari cabdibilaah oo ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka qaybta koob iyo labaatanaad uu ku rogmaday degmada galinsoor ee gobolkan galgaduud gaariga ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ku rogmaday gobolada galinsoor waxaana wararku ay sheegayaan inay ku dhaawacmeen ilaa lix askari oo qaarkood sida la sheegaya dhaawacoodu aada u culus yahay waxaana loo qaaday isbitaalka weyn ee magaalada gaalkacyo gaar ahaana dhanka koonfurta gaariga ayaa lagu soo warramayaa inuu qayb ka ahaa gawaari nooca dagaalka ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka kuwaas oo ka yimid dhanka magaalada dhuusamareeb islamarkaana kusii jeeday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana dadka deegaanka ay sameeyeen gurmad iyagoo ciidamada gaarigu la rugmaday caawiyey islamarkaana ciidanka waxaa lagu soo warramaya dhaawac aha in loo qaaday isbitaalka guud ee dhanka koonfureed ee magaalada gaalkacyo wixii warara dhegaystayaal ee kusoo kordha haddii allaha ugu dar raali ka noqdo waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayaga iyo barnaamijyada dambe waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan markaan weli gobolka mudug ayaanu ku guda jirnaa waxaa xaalad deganaanshaha saaka laga dareemayaa deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug gaar ahaana deegaano hoostaga degmada towfiiq halkaas oo shalay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed dagaalka shalay ayaa la sheegay inuu sababay dhimashada in ka badan labaatan ruux dhaawaca tiro intaas ka badanna oo labada dhinacna ay soo gaalagaareen waxaana jira barakaca ay sameeyeen dadka deegaanka ama deegaanadii lagu dagaalamay labada maleeshiya beeleed oo dagaalkooda uu yahay mid soo laalaabtay ayaa waxa ay isku haystaan dhul halkaasi ku yaalla waxaana khamiistii lasoo dhaafay uu bilowday ama uu bilowday dagaalkaasi ama dagaalkaas soo bilowday khamiistii ka dhashay khasaare xoogan qaar ka mid a dadka deegaanka ku nool ama deegaanada lagu dagaalamay oo kala hoostaga degmooyinka afar waaqo iyo towfiiqi gobolka mudug ayaa waxay sheegeen weli cabsi dareemayaan maadaama maleeshiyaadkii dagaalamay ay sor fadhiyaan dowladda soomaaliya maamulka puntland galmudug siyaasiyiin xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa si isku mida waxa ay ugu baaqeen in dagaalka la joojiyo islamarkaana miiska wadahadalka wax walba lagu dhammeeyo wahaga dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiya cadaadaha ayaad degeysanaysaan weli gobolka mudug ayaanu ku guda jirnaa colaadaha ka taagan bariga gobolka mudug maamulka puntland ayaa war ka soo saaray colaadaasi waxaana odayaashii waxgaradka culimmada ugu baaqeen inay ka qayb qaataan sidii loo damin lahaa colaadaasi dowlad goboleedka puntland ayaa baaq ka soo saartay colaad ka soo cusbanaatay aagga degmada towfiiqa gobolka mudug taasoo u dhexaysa laba maleeshiyo beeleed qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland ayaa waxaa lagu sheegay in puntland ay ka walaacsan tahay colaadda gobolka mudug islamarkaana ay ku baaqayso in deg deg loo joojiyo sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in puntland ay u digayso dadka ka qayb qaadanaya horinta colaaddaas iyadoo sidoo kalena odayaasha iyo culmowdiinka gobolka mudug ugu baaqday inay ka qayb qaataan xoojinta colaadda waa joojinta colaadda iyo ilaalinta deegaanka dagaalkii shalay mar kale labada maleeshiya beeleed ku dhex maray duleedka degmada towfiiqi gobolka mudug ayaa waxaa ka dhashay khasaare badan iyadoo dhimashada lagu soo warramayo inay ka badan tahay labaatan labada dhinac
Dulce na hoyo
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ad degeysanaysaan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa dood ka yeelanaya sharciga doorashooyinka dalka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo talaadaha waxa ay xaruntooda golaha shacabka ee magaalada muqdisho ku yeelan doonaan kulan xasaasiya xildhibaanada golaha shacabka oo toddobaadkan uu yahay mid shaqo ayaa maanta waxaay mar kale dood xasaasiya ka yeelan doonaan sharciga doorashooyinka oo horay dood kulul uga yeesheen guddiga kumeelgaarka ee sharciga doorashooyinka ayaa sharcigan u gudbiyey golaha shacabka kadib markii wadatashi ay kala sameeyeen dowlad goboleedyada ka jira dalka kulanka ayaa maanta waxa uu yahay akhrinta labaad ee hindisharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaana xusid mudan in sharciga doorashooyinka qodobada qaar ay isku khilaafsan yihiin xildhibaanada golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sabtidii axaddii iyo isniintii waxay yeesheen kulamo isxixiga iyagoo ay hortageen wasiirada amniga gaadiidka duulista hawada sidoo kalena maanta oo talaada ah ahna ay kulan xasaasi ah yeelan doonaan kaasoo looga hadlayo sharciga doorashooyinka qaranka waa hegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan magaalada cadaada iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan barta internetka aan ku leenahay w w do radio cadaada dot com faahfayno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar sababay dhibasho iyo dhaawac oo ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose faafayno dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan maleeshiyaad hubaysan oo la sheegay inay qof ku dileen qof kalena ku dhaawaceen gudaha degmada wallanweyn oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose dilka iyo dhaawaca loo geystay dadkan ayaa yimid kadib markii rag ku hubaysan qoryaha akif fadhisaman ay weerar ku soo qaadeen degmada wallaweyn islamarkaana ay dileen macallin dugsi qur-aan oo lagu magacaabi jiray cismaan cirbad qof kalena oo shacab ahaana ay dhaawaceen qofka dadka ku nool degmada wallaweyn balse diiday in magaciisa iyo codkiisa loo adeegsado warbaahinta ayaa sheegay in arrintan salka ku hayso aanooyin qabiil oo maalmahan ka taagnaa degmadaas wallaweyn islamarkaana dadkii ka dambeeyey falkaana ay baxsadeen maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose weli kama aysan hadlin dhacdadan oo si weyn looga dareemay degmadaasi waxaana dadka qaarkood ay sheegeen inay cabsi soo wajahday weerarkan dadka lagu dilay ee ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa xilli maalin ka hor maleeshiyaad hubaysan ee magaalada ka dhaceen gaari hase yeeshee ciidamada amniga degmada oo ku baxay ay ka soo celiyeen horey degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa uga dhacay dagaal dhex maray laba maleeshiyo oo halkaasi ka soo wada jeeda dagaalkaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
habar habar ma joogtee
waaga dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan idinsla soo gaarnay hadahayo kale waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee kalamaan
kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
anducaysane dhaha allow diriir sokeeyo qolaadooni mayne laga dami baraayada amiindhaha dadweyno amiindhaha dadweyno amiindhaha dadweyno
dayartii timaadaba haddaad dooxanaysaan waa dabargo'eene anistayno waa talo war taladaasi waa talo wanaagsane waxaan maanta maqlay bariga gobolka mudug dad isku dagaalaya oo in badani ku dhimatay in badanina ku dhaawacantay waxa ay isku laynayaanna iyaguna ma yaqaaniin cid taqaanna ma leh markay isbaaba'shaan oo nindoor badani dhintana dabeecadda aan ku naqaanno waa isu imaanayaanoo waxaad arkaysaa iyagoo ceeshii wada cabaya haddana marka waxaan dhihi lahaa anuu maanta soomaaliya dagaal sokeeye waa ka dheragtee faa'iidana ma laho waa soo hubinae alla joojiyo ilaahayna ha laga baqo aryaadhaha soomaaliyay dagaal sokeeya faa'iidadiisu waa khasaare anigu waxaan dhihi lahaa how dadkan in leeskuu sii diiro la dabaargooyo dawmiya dadka in leeskuu sii diiro la dabaargooyo dawmiya maya war waxaa la yidhi dad isqoomay duulka la shiriya reero diriraya daris xinif la jaarka isku duday dayr la kala ootay dab la oogay duul sii shidiya diga horaaqaysa dagaal shacab khilaaf dawladeed aana dami weydey duqay dhagar la waayeel isdagay dana isciilaya waa waxaa dalkeenna iga qarribay dawladnimadiiye dejiyaay colaadaha horaad ugu dullowdeen banduuqa beledkeentis yaalo lama good laba oo joogto bilaahi maka dhammaacaayo ee almiino hala yareeyo war waxaa la yidhi inaan ciidda laynoo gediyin gebi ahaanteen ba naxariista ee bana ka go'in samada guudkeeda guntashada colaadeed ka baxa waan gubtahanyoon war waxaa la yidhi naartiya jinnada eebbahay midiba waa nooc nabadiyo colaaduna macnaha wuu noqonayaa soomaaliyay nabad nabad baa wanaag iyo naxariis ilaahay nima iyo barwaaqa lee soomaaliyay nabad maday isaaqow nibidanaasla nuugale nibidanaasla nuugale ma ilowday nabadeey maxaaney neecaa udgooney arada reer kalmaano horta ilaaha idiin badbaadiyo balaayna allaha idinka koriyo idiin baarame baarankayga dhegaysta bilhay badhaadhow ciiddaan ka buuxshay badda iyo beriwa nimcabaa ka buuxdo xoolaheenna badanaan burcadka ka helaynaa waxaashoo bashaaraas ilaahayna siiyey inan ku mahadinaana loo baahan yahay beenta sideedaba waa xaaraan ninkii sheegana bahdiisaa ku baaba'ayso bushi badan ay leedahay baahi badan ay leedahay balaayo badan ay leedahay below badan iyo balaayo iyo buun lisu qaato bili'aadan badan iyo bahalo badan waa ku barakacayn waana ku baaba'ayin oo ay baranbare ka mid tahay bulac ka mid tahay mukulaal ka mid tahay booda ka mid tahay ar bili'aadan oo balaayadaa naga joojiyaan idin leeyahay aniga waryaa gabaga gooyow yaa la googoyna bulshada ha la gaarsiiyo gooyow gabaga ow tiriyey waa gabagii hurdadiidka argooyow gabayadaadii dadka dhamaha uguho kullii waa garaysto waa garwaaqsadeene adna ha kala goyn war weligay ma arkin meel dad ku dagaaleen oo baaq loogu diraayo oo haddana lilyahay bulac iyo dooliyaa qaxay aryaa hore ma waadan u maqlina dhase iyo dhamiijaya dhilqaya dhuudhi iyo boodo dharka mara wixii u galee cuna dhacaankiisa dhaqaaluhu ninkay ku yar yihiin kama dhammaadane
calaa kulli xaal ehelkiis dilaya allah kala qaboojiyo waxaana leenahay waa duli qabyaaladii furq iyo daacuun waa cadow difaac iyo dugsi aad ka dhigatoo kaa dooxa maatada waa halaq dib jira iyo dugaag ubadka kaa cuna dan gumaysile iyo waa dariiqa loo maro ummaddii la dumin rabo waa kaan kala duqowdi oo jahli deegta noo suran waa durbaan ibliisoo daacadaad u tahay oo aad ka daba hablaysaa ummadday la deristana nabadda waa u diidaa damiirka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa calanka waa ka diirtaa aakhirana deb naar iyo jahanamay ku dalaqseen warnimay ogolihii sacabka markaan shalay doodooda dhegaystay iyo mas-uuliyiintay u yeedheen su'aalihii ay weydiiyeen golihii shacabkay noqon rabaan baan isiri war waa hal maalin guddoomiyimuudee fadhiima ka wadaa maya jawaariyaa ka hor muuqday war warkaa naga dhex gelinina naga suga min fadlikum nidaam nidaam nidaam war nidaamna ilaalin maysirina dhegaysa warya su'aalo aad qalbiga dadka u taabanayey ayaa shalay la weydiiyey mas-uuliyiintii goobta fadhiyey laakiin waxaa yaab lahayd markii shalay wixii baarlamaanka ka dhacay warbaahinta dawladdu indhaha ka qarsatay war hildhibaanfiqi weliba eray baarlamaanka marshay horeba warbaahinta dawladda dhiba ka gobi sababto oo ah xildhibaanada nabad i nolol taageersan warjo basa la dhii jaryeelay antiyoo aaminsan yihiin dawladda inoo ka horjeedano mucaaradka eyagna warjo dukum daakum hoolka weelaykii hata mayba dheeraadka weelana leeya warkii baarlamaanka dhomba jiri inoo long erneel isku aamusiin war xali waxay ahayd markii ugu horraysay oo tiifiga qarankan ka arka xildhibaan fiqi war warkii shalay ee baarlamaanka difaftira u baahnay intii ay difaftirayeen ayay nala daaheen xildhibaan fiqi markii uu facebookku soo qorayna asagay ka bilaabeen war ka taftir jeelika daaysan latiin en en tiyoonay bikaawis bikaawis tielka reebay war xildhibaan fiqi wuxuu yidhi weriye mas-uul warkiis faafaraab kuma samayn karo xaqna uma lahan waana caburintii soo jiri jirtay waxaas war nabadiyo nolol sidii loo helay war aan la tifaftirinuba kama yimaada xaggooda may fudaad iyo lakoogiya jire yee aroo tafatirkaana maxaas ahay aqal soomaali maa la dhisaa war maya waa shabaqa sigaarada lagu qabto warka waa la faafreebay iyo lama faafreebin waxba wax ku murmunina dowladdaani waxay hirgelisay dowladihii ka horreeyey waxay hirgeli waayeen sidaad og tihiin intii nii joogtay dowladdii cabdulaahi yuusuf iyo tii shariif iyo tii xasan sheekh wiil weriye ah inta baxoor rikoor qaato buu ku soo lisi jiray saddex boqol afar boqol oo xubnood oo golayaasha dowladda ah maantana laba bilood kadib aa wasiirka warbaafintu ka hadlaa waa dowladnimo war kalamaan miyaa xoog wadaniinta laga dhex abuuray eebbaadoo waran le nabad iyo nololnimo u caddaystay goorow ku biirasa ma hela anugu
labadii biloodaa qof hadlaa kii aburundi la diidinaay nafti eew war dowlad aan wasiir hadli karin haddaad u malayso horumar horumar ma ahna waa dib u dhac maanleeskow meeloo wasiirka hadli waayey weriya xogga sheega war ra-iisul wasaare khayre wasiiradiisu wuxuu ka dhigaa la yidhi ardaba calankii hor fadhida aroo waxa maas leeyahay us horta wasiir cawad amarkii waa qaada diido ardanimadii waa diida marunba war weli eroosiin sheege ardayow fartataagaada waa batay kow dheh fasalka banaanka ugu bax horta ardada ra-iisul wasaare khayre waxaa ugu fiican wasiir khadiij iyo wasiir maaraye war goodax iyo islow iyo wasiir cashuur ilowda kabiirada dugsiga ka mid ah war ardada farmaajaba lafta gareen iyo waara gareen baa ugu fiican war ardada farmaajo oo maar gareen iyo qorqoor gareen inta si kasta la yala lagu dari laaya war xaaf iyo axmed madoobe iyo daniba dugsi diida dugsiga waa lagu kari la'yahay war cabdiweligaas iyo shariifba kama diin qaadin dugsigaas ardaydii binaankan baalerey aw jawaarinka wiinyina may ka erteen war maday isaakow booskaas arday fiicanaa loo helay waana maday mursal ardada dugsiga googooyhayso ma macallinkaa sharbida ka badiyey aroodayaa oke war adeerow muuse biixi ee jumhuuriyadda soomaalilan madaxweynaheeda ah wuu diiday dugsigan inuu soo galo kitaab maroodi maas noqdayne war dugsiga aad sheegaysaan cadda xaashi warba kama hay meel uu ka furiya muuse suudina mar horuu looxiisa ka qaatay dugsiga war cumar finisha hadda qadda u riiqday war salaad cali jeelle iyo cali geediyo faahiniinaha jawaab dugsigaan arda kalena uma baahno horta cabdiraxmaan cabdishakuur waa laga shakiye dugsi kale miyuu dhigtaa war cumar cabdirashiid isku loox yihiin ma aqaan dugsi cusubaa nairobi laga furayaaba la dhahay beenta iska daya cabdullaah shaxsan dugsigaa ma dhigan haddana uma socdee aryaadhaha horaa waxaa loo yidhi dugsi macallinkii daw ka qabo lagama diin qaado dab la shiday asaan deeq lahayn laguma daalgooyo nin la dilay haddaan diya la bixin laguma daawoobe war allah u naxariistaa abwaan cabdulaahi dhoodan hadda koor wuxuu yidhi damiin macallinkiisiiya isagu hay isdacweeyeene midbadda ugu leeyahay kolkii doodda aan u dhowrno ardaygii daal loo yeedhiyee diminta miin saaray kol hadduu tacliin doonayo ee deel xafidi waayey garta haddaan la daahayn isaga sow dembigu maaha war waxaa la yidhi been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa barbaarta iyo carruurtuu dhalana waa ka badisaa bilaahiyo weligiiba wallaha ha isku biirsado ballan fulinti baabacado tima ka beerma war maysiin lahaa ma alin jara dheelow ardayda iskorjo busmalku waayo waa leeri aryaadaha hadda ka hor cabdulla raago wuxuu yidhi waa bilaahi tallaahi iyo balisku wici maaye beerkaan kaa tumaya islaan yahay bawdada dheer warmaya war mahaysaane maanta waa maalinta caalamiga ee musuqmaasuqa adduunka armusuq iyo maasuq amaa weli la soo xidhay war qaadiya qarshaha ayaa xidhi kara war adeer madaxweynaha igi muuse biixi hutaal musuq maasuq lagu helay ayuu soo xidhay warqadaa soo cabta musuq maasuq hoteelka laguma arkine calanka soomaaliya laga taagay aryaada waxaa la yidhi jacayl musuq maasuqiisa waxaan kula yaabay beenta qofkiisa u waaya sheeko ogow heli maayo caashaq runtana idin yeeli mayso xaqiiqana looma baahna markuu wiil gabar siraayo amay gabar wiil sirayso waxay isdhahaan xabiibi daraaddaabaan bukooday xalan kugu soo riyooday hurdadii baan kaa dhex baaray sidaan kuu raadinayey ciddiyihii baa isiibtay magaaladu caadi maaha maxaa dumar iyo rag jooga naftooda ku been abuurtay xildoon iyo naagadoonna waxaa ka dhexeeya beenta haddaydnaan igu qancayna khudbadihii madaxda raadsha xildoonka markay ahaydna waxay sheegeen dhegaysta markhaatina ii ahaada xildoonka iyo naagadoonka inay ka dhexaysa beentu horaa waxaa loo yidhi beec baro ama been baro war jacayl ma taqaaninayna dhegayso gacma toosan leeyahay luguhu kuma qalloocdaane moobaylka tuukaama xadafiidka soo dhacaye qarax igama kaa dila adoo jooga laamiga e adigoo adeeg doonayana gaari kuma jiiro wardadu waa allaa tiili markii hore markuu wiilka gabadha shukaansanayay wuxuu kala hadli jiray cuntokarasku see isku tihin laakiin hadda wiilkii ala weydiiya cuntokarasku see isku tihin war jacaylka hadda jira facebooka layska meeshan gareeya aryaadaha waxay ahayeen ciyaalkan waalano geedkaa noo soo hoos fafadhiista maxaad jacayl ka taqaaniin jacaylkii tifay dilay saxubayna dhaawacay timirana jilbaha tiray muurataaj u geliyee la taabtihi faray iyo gawaan meesha taagaa anigana itaabto waan la tiicayaaye
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii karaama anigoo sharmaarkaan idinla socodsiin intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaan allah
poder.